asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah qaraxyo waaweyn oo goordhow laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o markii ugu horreysay muqdisho keentay deeq dawa ah oo lagu talagalay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadiiso ballabo gudoomiyaha baanka somalilan ayaa kulan la qaatay guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada maamulkaasi hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka oo maamulka puntland iyo galmudug u dirtay waa markaasi doon waday deeq raashin ah madaxweynaha maamulka hirshabeellena wuxuu dalab u diray dadkii degnaa deegaanka masaajid calguduud ee dhowaan lagala wareegay al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo al-shabaab markaasi kala wareega deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha kooiyo tobanaad ee novembar sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen oo dhamaystiran magaalada muqdisho ayaan ku bilaabeynaa jugta qaraxyo waaweyn ayaa goordhow laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir iyadoona markaasi dadka inta badan ay mar qura ay ka war heleen jug qaraxyo ah oo markaasi aan logeyn meelaha ay ka dhaceenna islamarkaana ilaa i saddex jug ayaa markaasi lasoo warinayaa in guud ahaanba magaalada laga maqlayaa dhinaca kale qof isku soo xiray walxaha qaraxa ayaa ah markaasi albaabka hore ee xerada nacnac ee markaasi lagu tababaro ciidamada markaasi kamid noqonaya dowladda federaalka qof isku soo xiray walxaha qaraxa isku markaasi isu qarxiyey dad shacaba ayaa la sheegay in goobtaas ay ku sugnaayeen waxaana halkaasi kasoo gaaray waxyeelo iskugu jira khasaaro dhimashiyo dhaawaca waxaana markaasi la sheegay in qaraxyadan yihiin kuwa markaasi hor meesha loogu waa qaraxyada markaasi ka dhacay xerada nacnac ayaa la sheegay in qofka uu ka mid ahaa dhalinyarada markaasi dooneysay inay kamid noqdaan ciidamada dowladda hase yeeshee waxaa la sheegay in uu ahaa dad markaasi isku soo xeegan waxyaabaha qarxa halkaasina khasaare ayaa laga soo warinaya si lagu baahiyey warbaahinta dowladda ilaa i haddana macadda khasaaraha qaraxyada kale ee muqdisho ka dhacay iyo faahfaahinta oo weli aan la helin wararkii ugu dambeeyay wuxuu kusoo kordhaa barnaamijka inta kugu jirna ama warkeena caawa ayaan kugu soo gudbi doonaa dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibeel hay-adda caafimaadka adduunka ayaa markii ugu horreysay muqdisho keentay deeq dawo ah oo lagu talagalay dadkii ku dhaacmeen qaraxyadiisaoo ballaba ka dhacay faadmo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya halkan oo ah garoonka diyaaradaha adan cadde ee magaalada muqdisho waxa ay daawooyin gaaraya soddon iyo sagaaltan oo daawooyin ah ay kala wareegtay ururka caafimaadka adduunka marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o waxaa deeqdan daawooyinka loogu talagalay dadka xaaladaha emerjensiga qaba ee dhaawaca ee weli jiifa isbitaallada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho kuwaas oo waxyeello ay ka soo gaartay qaraxyadii sagaaliyolabaatanki oktoobar ka dhacay waddada afar iyo tobanka oktoobar ee isgoyska zoobe wasaaradda caafimaadka waxa ay sheegtay inay garab taagan tahay dadkaasi ee dhaawacyada halista qaba islamarkaana ay diyaar u yihiin wixii gurmad daawooyin ah inay gaarsiin doonaan daawooyinkan waxay qayb yihiin ee qaybta koowaad ee markaasi lasoo gaarsiiyo wasaaradda caafimaadka iyaduna halkan ay kula wareegto intaasi kadib waxaa si kooban warfidyaanka ula hadlay mas-uul ka socday w h o guuleed cabdijaliil waa gudoomiyaha guddiga gurmadka qaran ee dhanka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya si kooban ayuu warfidyen kula hadlay anigoo ku hadlaya magaca guddiga gurmadka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxaan la qabaa mahadcelinta madaxdii mas-uuliyiinta wasiirada ay u mahadceliyeen hay-adda caafimaadka adduunka deeqdii daawada ahayd ee isugu jirtay qalabka qalliinka ee qayb ka ahayd gurmadka ay noo fidiyeen jamciyadda qurmaha ka dhexaysa qaybteeda caafimaadka ee ku aadanaa dhaawacyadii iyo dhibaatadii ka dhacday octoobar magaalada muqdisho deeqdan oo isugu jirto dawo iyo qalab qaliinba waxaan rajaynaynaa in wax badan ka tiri doonto dadaalada iyo jawaab celinada laga samaynaayo in loo gurmado dadka dhaawacyada ay dhibaatada ku gaartay waxaan rajaynayaa insha allahu inay kaafin doonto isbitaallada magaalada muqdisho ku yaalla ee ka shaqeeya taroomada iyo emerjensiga iyo kuwa gobollada ah ee obareeshanada meelaha ay socdaan saamaynta badanna ay ka jirto ku howlgala marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa kulley inay sii socon doonto taageeradooda iyo kaalmada ay la daba taagan yihiin dowladda soomaaliyeed dr maxamed xasan bulaale waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya qudhiisa isagoo warfideenka la hadlaya waxa uu sheegay in mar kasta ay garab taagan yihiin dadkaasi xaaladaha emerjensiga ku jira islamarkaana ay si deg deg ah u gaarsiin doonaan deeqaha dawooyinka ee emerjensiga ahaan loo soo gaarsiiyo wasaaradda waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa in wasaaradda caafimaadka ee maalin iyo habeen u taagan tahay inay caalamkana kaashato dowladda iyo dadka ay haysatana ay kaashato shacabkeeda iyo ganacsatadeeda in aan u dadaalno ummadda soomaaliyeed si ay uga bixi lahaayeen dhibaatada caafimaad darro iyo tan ay keentaba qaraxyada dhinaca wasaaradda caafimaadka arrimaha uga aadan waxay xoogga saari doontaa in ay wixii kale oo hadda ay heli kartana inay keento horena waxyaaba badan waa noogu yimaadeen wasaaraddana ma jiifto habeenii maalinba shaqadeedu way taagan tahay shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wax walba inay yihiin sidaan ugu talagalnay aana dadaalkana sii socon doono hadalka waxaa ugu dambayn qaatay dr cali xaaji oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana soo gaaray ilaa soddon iyo sagaaltan oo daawo iyo qalab ah ayay na soo gaarsiiyeen ururka caafimaadka adduunka daawadaas oo ku filan ilaa laba kun iyo shan boqol oo bukaan ah in lagu daaweeyo ku filan talaadada soo socotana waxaan rajaynaynaa in afartan iyo kow tan kale ayna soo gaarto taas oo qayb ka ah ballanqaadkii xokayaha guud ee ururka caafimaadka adduunka markaan ku kulannay qaahira uu noo ballan qaaday in maxay ahayd ambalaasyo iyo daawo inuuna soo gaarsiinaye aad baan ugu mahad celinaynaa ururka caafimaadka adduunka ee garab istaagiisa uu garab istaagay bulshada soomaaliyeed xilligan adag faadumo cabduqaadiraad ay tiviga dalsan garoonkaadan cadde muqdisho
aad bid u mahadsantaha waryaga faadimo cabduqaadir xasan dhinaca kalena adeegana gudoomiyaha baanka somalilan ayaa kulan la qaatay guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada maamulkaasi waryaga cabdihaab cirguje ayaa ka waramaya aqalka daarta golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan waxaa maanta kulan albaabadu u xidhnaayeen warbaahintuna dibadjoog ka ahayd kulankooda qaatay gudihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan iyo sidoo kale gudoomiyaha bankiga dhexe ee somalilan injineer cali cabdulaahi warfidayeenka oo dibadjoog ka ahaa kulanka ayaa waxaa uga warbixiyey markii kulanku soo dhammaaday sidii ay wax u dhaceen iyo waxyaalaha ka wada hadleen gudihoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada somalilan iyo sidoo kale injineer cali cabdulaahi gudoomiyaha bankiga dhexe ee somalilan ayaa ka warbixiyey waxay guddida ka wada hadleen kolley saaka waxaanu la kulannay guddida dhaqaalaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan iyadoo dee baanka dhexe iyo iyo guddidana wada shaqayn joogtay ay naga dhexayso iminkana lagu jiro niqaashkii miisaaniyadda qaranka ee laba kun iyo saddexiyo labaatanka marka runtii hadday tahay miisaaniyadda iyo hadday tahay guud ahaan wada shaqayntayadii ahayd kolba inaannu uga xaal warranno shaqada baanka dhexe iyo halkay wax marayaan ayuun baannu iska waraysannay runtii si fiican kulan laba saacadood qaatay oo runtii aad iyo aad u qiimo badan baanu yeelannay marka runtii intaasuu daarnaa kulanka iyaga saaka xisaab xidhkii guddoomiye hanti dhowrku sheegay in baanku samayn kari waayey mas-uuliyiintii hore baankana laguma eeda inay xisaab xidhkii samayn kari waayeen xisaab xidhkaas muxuu samayn kari weydeen
maan maqal anigu meeluu ku yidhi hantilowraha guud baankaa samayn kari waayey taadib baad u sixi muu odhan baanka dhexe baanka dhexe waa hay-ad qaran oo madax bannaan xisaab xidhna hay-adahan u gudbinno waa la yaqaanaa waanaanu gudbinay already dee waanigii ka jawaabay su-aashaydii horraysa ahaydoo wada shaqayntii guud ee naga dhexaysay iyo miisaaniyadda qaranka ee hor taalla oo dee baanka dhexena qayb ka yahay labada kun iyo saddexiyo labaatanka miisaaniyaddeeda iyo guud ahaan shaqada baanka dhexe eenu hayno oo si joogtaa runtii guddida waa guddida dhaqaalaha annaguna dee dhaqaalaha qaranka qayb baanu ka nahay marka arrimahaasu dhahay runtii
da maareynta iyo musiibooyinka qarankana waxay maamulada puntland iyo galmudug ku jirtay dooyin waday deeq raashin ah mahad nuur axmed ayaa faahfaahinaya
hay-adda maaraynta iyo mas-uubooyinka qaranka ee soomaaliya ayaa maanta dekedda magaalada muqdisho ka sagootisa doon waday sahay raashin noocyadiisa kala duwana taasoo loo diray maamulada puntland iyo galmudug si loogu caawiyo dadka ay saameeyeen abaaraha xooggan ee ka jira deegaanadaasi deeqdan oo ka kala timid dowladaha serbiya iyo jina ayaa gaaraysa in ka badan saddex boqol oo ton oo loo diray puntland iyo galmudug waxaana sagootinta deeqdan goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda agaasimaha hay-adda maaraynta iyo masuubooyinka iyo mas-uuliyiin kale axmed cabdi aadan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta iyo mas-uubooyinka qaranka ee soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiya deeqdan qaybaheeda kala duwan maanta loo diray maamulada galmudug iyo puntland maanta waxaan joognaa dekedda magaalada muqdisho oo aannu ka rarayno doon raashin gargaarah oo la gaadhsiinayo dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug raashinkan deeqda ah waxa uu ka yimid ka kala yimid waddanka jina iyo serbiya laakiin badankiisu wuxuu ka yimid jina ayuu ka yimid qayb ka midana waxay ka timid serbiya aadaan ugu mahadcelinaynaa waddammadaa deeqda bixiyey raashinkan isaga ah ee aan maantan meesha ka rarayno waxay u kala qaybsan yahay laba boqol oo tan laba boqol iyo shan tan oo puntland la geynayo iyo boqol iyo shan tan oo la geynayo galmudug laba boqol iyo shantaa tan ee la geynayo puntland waxay ka kooban tahay boqol tan oo bariisa boqol tan oo qamandi ah iyo shan tan oo isugu jirta saliid iyo boorash dhanka galmudug waxaa la geenayaa boqol iyo shan oo isugu jirta qamadi boqolka oo qamadi iyo bariis kale ah iyo shanta tan oo saliid iyo boorash kale ah waxay hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed ay maanta halkan gargaarkan ugu diraysaa dowlad goboleedyadaas iyadoo aad mooddo in aan ka maarmi doonno in hadda kadib diyaarado la isticmaalo meelaha inta badan la geyn karo raashinka gargaarkaa iyo caawimaadda ee tekadaha leh waxaa kaloo iyadana jirtay inaan deeqbixiyayaasha ku wargelinnay in deeqbixin deeqaha ay ugu tala galeen soomaaliya ay meelaha tekadaha leh ku kala wajahaan annaga deeqdan la soo gaadhay ee jina ka timid iyo serbiya waxaan maanta ka raraynaa doonta oon u raraynaa tekadaha iyaga ah run ahaantii waxaa weeyaan iyadoo aan ognahay dhibaatada maanta ina haysata iyo abaaraha ka jira waddanka si looga jawaabo awaamirtii dawladda iyo yacni tawjiihaadkii xukuumadda iyo madaxda sarena la fulinayo ayay deeqdani waxay noqonaysaa in la gaadhsiiyo dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen ee gobolladaas ama dowlad goboleedyadaas puntland iyo galmudug ku sugan waxaan rajaynayaa mucaawanadani la gaadhsiinayo gobolladaas iyo dowlad goboleedyadaas inay qayb ka qaadato yaraynta dhibaatada abaaruhu iyo intayaraantu ay ku hayso dad badan oo soomaaliyeed waa markii ugu horreysay hay-adda maarayntii masiibooyinka qaranka ee soomaaliya ee isticmaasho doomaha noocan oo kalea taas oo gaarsiinaysa maamulada iyo deegaanada kale deeqaha kala duwan maadaama diyaaradaha qaadkooda ay kooban yihiin mahadnuure axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dhinaca kanleh madaxweynaha maamulka hirshabeelle wuxuu dalab u diray dadkii deganaa deegaanka masaajid calguduud ee gobolka shabeellaha dhexe mahad kuwaara ayaa ka warmaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdifitaax qaasim iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa soo gaaray deegaanka masaajid caligaduud madaxweynaha iyo wafdiga la socday waxaa deegaanka masaajid caligaduud ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sigan furimaha hore ee dagaalka ee deegaanada gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha iyo wafdiga la socday ayaa soo kormeeray xaafadaha kala duwan ee deegaanka masaajid caligaduud oo ay ka muuqdeen burbur ay u geysteen al-shabaab ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan oo madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey deegaanka masaajid caligaduud salaatu salaamu calaa rasuulillaah maanta waxaan joognaa masaajid cali guduud muddo hora iyo maalmo hore ayaa maaragtay ciidamada xoogga iyo ciidamada deegaankaba ay gacanta ku dhigeen maanta waxaa soo gaaray madaxweynaha hirshabeelle iyo taliyaha ciidanka iyo dad badan oo la socday waxaan leenay mudan madaxweyne soo dhowaaw halkanaa meesha muddo aynugu dhibaay nimankii maaragtay laga tagay dhibaatada ka samaysnaay oo maaragtay falfalxumada ummadda soomaaliyeed ku baabi'iyey aad iyo aadaan maaragtay uga mahad celiyaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan saraakiishooda iyo ciidamada deegaanka siday maaragtay uga kiciyeen nimankii ummadda ku dhibaatayahay deegaanadan waxaan rajayaynaa mar dhowna inay deegaanada kaleento sidii meeshaan looga kiciyo looga kici doono ilaahay idinkiis marka nimankii maaragtay meeshaan ka bootay jiray oo dhihi jiray naloo imaan karo maanta alxamdulilah ilaahay mahaddiis waxaa inaad joogtiin adiga iyo taliya xoogga iyo dhammaan maaragtay mas-uuliyiinta kaleentaba soo dhowow madaxweyne aad iyo aadaad u mahadsantihiin
madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa shacabkii ka barakacay deegaanka masaajid cali guduud waxa uu ugu baaqay inay deg deg ugu soo laabtaan guryahooda sidoo kalena ciidamada ayuu uga mahad celiyey guulaha ay ka gaareen al-shabaab waxa uuna faray in la sii wado howlgalka allah ayaan uga mahad celinaynaa oo noo suuro geliyey inaan maanta ku sugannahay degmada cali guduud oo muddo dheer ay ka talinayeen ama ku amar taaglaynayeen ummadda ku nooleeday nimanka khawaarijtahay al-shabaab ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa marka koowaad marka labaadna cid kastae gacan ka geysatay oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waa uga mahad celinaynaa dadaalka iyo wanaaggaad muujiseenna ilaahay idinka abaalmaryo ayaan leehay runtii nimanka nabaddiidka khawaarijta dalka soomaaliya dhibaato badan ay ka geysteen hadday tahay cibaadadii iyo hadday tahay ummaddii nolosheedii meel waliba waa hor istaageen waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhammaynayeen qaraxyada waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen indhihiina aad ku arkayseen gaadiidka meeshaan ku guban gaadiid dad masaakiin ay lahaayeen ay dab qabadsiiyeen waxaad arkayseen masaajid loogu talagalay in lagu cibaadaystay u bedeleen dukaaman inyo jibiyeen ay dukaaman ka dhigeen waa beyd ilaahay oo loogu talagalay in lagu cibaadaysto waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu tumiday oo gaangisa oo ummaddan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin caddayn u tahay mahad kuwaare raadiyaha ee telefishinka dalsan masaajid cali guduud
guud ahaana warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho kheyrtan dhegeystaha waa nagintaa ciddii uu sheegay waxay dib u heli kartaa boog internet-kan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel